mowqafkaygu horta waa cad yahay waxaan anaku waan diiday inaan tegno maxkamadda waayo waxaan nidhi maxkamadaasi ma aha competent inay dacwaddaa qaado sababta aan sidaan ku leelina waxa weeye ta u horeysa cidda dacwadda nagu dhigtay innaga waxa weeye shirkad d c t dorale continental oo jabuuti port and prison authority ay leedahay shareska ugu badan marka shirkad adigoo aad leedahay majority shares si mataqaana ay ku ashkateynayso waa waa waa waxaan la yaabnay d p world hadday mataqaanaa ashkateynayso bartnerkeega waa gooni wey oy leedahay port and prison authority iyo d p world shirkadaas d c t baan ku shirignay waxaasaan mataqaanaa isku qabsanay na kala qura waa gooni wey marka horta habkaas ay dhabadaa ay qaadeen waxaanu aragnay dhabo haldan talabaadna waxa weeyaan shirkadan d c t baarlamanka jabuuti ayaa constitutionkii ka jebiyey maxkamaduna waxa weeye shaqadeedu inay kala gurto laba partners oo isku haya heshiis ay wada galeen anagu waxaan heshiiskii waliba jira anagiyo d p walba dibaddaa loo tuuray dowladdii way baabiisay d c t marka wax naga khuseeya go-aanka maanta ka soo baxay maxkamadda london annaga ma jirto laakiin sida muuqata dowladda imaaraadku oo ay wakiil ka tahay shirkadda duway world waxa ay maalgelin ku samaysay jamhuuriyadda jabuuti heshiisna wuu jiray oo wada saxeixateen marka dacwaddu waxay ku saabsaneed heshiiskaasi aad jebiseen marka adigu waxaad leedahay ma jiro wax heshiisun jebinay mina heshiiska aan wadagallay waxaan ku abuurnay shirkad anaku saamiga u badan aan leenahay boqol kiiba toddobiyo lixdan d p worldna ay leedahay boqol kiiba saddex iyo soddon marka waan isku diinay waayo qodobo qaarkood ayaan nidhi oo si khalada ugu jiray heshiiskeyga waxa laga bedelo sida qodobka odhanaya jamhuuriyadda jabuuti lagama dhisi karo deked iyo free zones shirkadda d p world oo fasaxda mooyaane kontonka sano soo socdo lagama dhisi karo marka maxkamadda odhanaysaa sidaasi sax anu ma garanaya de de lakiin idinkaa saxey soo ma hala seexo khalad baa dhici kara ma hadii la seexo waa in la seexo marka khaladka haddii khaladka in la seexdana shirkadda waa in la baabi'iyo lagu kala baxo lagu kala tego go-aanka maxkamaddu shaqada dekeda siduu u saamayn doonaa siba uma saamayn doono hawshii dekadu sidoo la iskaga socon doontaa ta kale waxaa la yaable waxa weeye anagu markii dacwaddan ku dhignay d p world maxkamadda arbitrationka maxkamadda horta waa arbitration a waxay qaadatay si ay go-aan u gaadho saddex sano iminkana muddo shan bilooda ayay ayay ku gaadhay go-aanka marka waxaan odhan karnaa go-aankaas waa go-aan dhinac u janjeera maxay tahay tallaabada idinla gudboon ee aad yeeli doontaan imika kama jawaabayna anagu hor maba tegin ba maxkamadda waan diidnay waan qaadacnay maba hortegin maxkamadda mana tegayno go-aankeygana ma fulinayno waxna nagama khuseeyaan laakiin dhowaan waxaad sheegtay inuu jiro wada hadal idin dhexeeya idinka iyo shirkadaasi dubay port world oo ku saabsan magdhow iyo arrimo noocaasa waa run weeyaan wadahadalkaasi iyagu ka yimiday inay yidhaahdaan haddii aan isku afgaran weyna shirkadii aan wala aan wala samaysanay waan baxaynaa waxaan rabnaa un macaashkii inaadna siisaan labaatanka sano oo ka hadlay concessionka macaashkeygii oo isku nimaadno mislow la fadhiisto la xisaabtamo oo aan saa ku kala tegno dabadeedna maxkamaday tegeen marka anaku tii horen baan haysanaa oo minutkii maxay ahayd wadahadalkaana lagu galayna meetingka minutkii meetingana waan haynaa marka waxa weeyaan anagu diyaar baan u nahay cidna ma dhacayno waxa weyan wixii xaqu lahaayeen horta deynkii aan qaadanay oo dekeda aan ku dhisnay intii u dambeysay waxaan celinay bishii toddobaad labadii kun iyo toddoba iyo tobankii waxa iminka aan siinayna waxa weeyaan wixii kasoo geli lahaa macaash inta hadlay labaatanka sano marka maxkamad waxaa laga doonay m waxa laisku qaqabsadaba maba jiro meesha macaash iyo business baa isku keenay wixiini waa kan adin lahay labaatan sano dabadeed iminka qaado iga bax shirkadaad ka tiri marka wax kale u socotaa dee business uma socotee waxay u socotaa inay curyaamiso kadaha badda casita jabuutiba ay konton sana ay tidhaahdo ciddii soo degaysay ciddii maalgelinaysa ina hay soo marto wadahadalkii ma jiraa iminka mise waa u joogsaday qasab buu noqonaya wadahadalku waayo waxa weeyaan maxkamaddu ma goyn karto expertisena uma laha inay qiimeyntaa samayso hadday lacagtooda soo doontaan alo sahlan diyaar baan nahay waan fadhiisanaynaa miiska haddii ka shaqada sidii bay noogu soconaysaa bay noogu socotay